kii oo fidsan bisha janaayo maanta waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo toban warka waxaa si toosa stuudiyahan wadajir rediyo ee magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dagaalkaasi oo u dhexeeya beelaha habargidir iyo weliba beesha tunni ee deegaanka degmada baraawe waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixinta nooga soo diray dagaalkaasi
dagaalka ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaalka u dhexeeya askar ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo kala qaybsamay warar madax bannaan oo ay hesho warbaahinta wadajir ayaa sidoo kale sheegaya in la gubay guriga guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale wararka ayaa sheegaya in la qafaashay taliyihii nabad-sugidda ee degmada baraawe inta la ogyahay dagaalada waxaa ku geeriyooday in ka badan toban ruux oo isugu jiray dhinacyada dagaalamay iyo weliba dar shacab ah dagaalka oo maanta duhurnimadii soo bilowday ayaa soo gaaray caawa waxaana haatan la sheegaya xaaladdu inay tahay mid degan kadib markii dagaalka si iskiisa uu istaagay maxamed xuseen shiino oo ah hafayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa inooga warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalkan waa mahadsan tahay degmada baraawe mataqaanaa gobolka shabeellaha hoose dagaal ayaa maanta ka tahay degmashadii dhaawac fara badan ayaa jiray marka haddana xaalka uu degan yahay goor dhow oo maqribyadii ayuu dagaalkii soo gaaray hadda oo maqribkii laga soo baxayna weli xaalka waxa waa iska cakariya laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dhimasho iyo dhaawac iyo shacabkii oo saameeyey ayaa ilaa hadda saraakiisha dowladda iyo mas-uuliyiinta degmada baraawe ayaanan ka hadlin dagaalka halkaasi ka dhacay
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaasi dagaalka magaalada baraawe ku saabsan halka inooga soo diray magaalada muqdisho waxgaradka beelaha ku nool magaalada baraawe qaar ka mida ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxa ayna weliba sheegeen dhibaatada weyn ee haatan magaalada ka jirto in ay salka ku hayso beesha habargidir oo ayadu duulaan ku ah guud ahaan beelaha degan gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay kacay waa la kacay tan iyo shan afar saac ilaa xaalay waa la kala fadhiyaa magarka ha xaalayna habada teelkeeda dhacayeen waa la kala fadhiyaa adiga gaari oo beeshan reer shangamaas iska le oo barraata xamar laga soo galay ayaa la qabsaday qaldhigaa lagu hareeyey dagaalku waxuu ku bilaabay sababahaas waay iyo in beelada oo beledka joogo ciidamada meelkaas ay ka imaadeen hordiga ay u badan yihiin laakan gaarida hay-ad inuu u shagay al rabay hay-ad biyaa loo diidin yahay ma ogi wax laisweydiiye male gaariga waa lasoo watay waa la hereystay bes cid kale waa isweydiisay male ilaa hadda haa haa haa saa saa hereys saa iidanku dalbaday saa hereys cabdullaahi halan igule waa la yiraa aniga gaarigeyga shaqaynayna gaarigan waa dadabeylinaa waa gudaa wax saasuu ku hadlay magarad marka dadka deegaanka joogay oo gaarigaas lahaayeen ayagana tan iyo waktigaas ilaa shan afar saac ilaa halay waa la kala fariistay waa la farjoogaa weli hadda wax waawaan la dhahayna ma gelin xaaladda saasay waa kirinta raajoogaa guddoomiyaha maha wax oo qaba karo male qabiil iyo qabiilaa kacay meesha haddii yacni dawladda dhexe ama koonfur galbeed laga imaanayo maan haddii kale foodadan say ku joogsato waa yar waa adag tahay maya qabiil baabuurka cabdullahina hareystay makudilin oonay qabiilkiisa taagan oo gaariga haystay iyo kuwii tuni inay isfarjoogaan aniga odayaashii dhaqanku waxba waa ka qabiyan ama sab lama waanba wili lama waanba hay-adda hawsha wadata miyo ani hadda magaceeda korka ma hayo kuwa soolari iyo waxbay keeneen anigana xalay fariinaan u dirnay wax kaley soo wadeen yaa la keenayaan dhahnay soolari kuwaan oo nalka shidaya looyinka kuwaasay soo wadeen moogtahay marka yaa la keenayaan dhahnay magaalada rijigooda bisaasana waa akirintahay dagaal kii marka oo kale inuu ka dhaca laga absi qabaa idinkan yaa ku hololowaaninan dhahna waa u sheeg waxaa kaloo kuuga dara maamulka koonfur galbeed iyo dawladda dhexe jabigeed idaacadan inay naga gaarsiis ma naga ballan qaada kartaa waayo idaacadan inay meesha ay gaarta ayaan rabnaa qoladaas ay warbeyntan la siiye
ku sugan magaaladaasi baraawe oo ka warbixinayay wixii ka dhacay magaaladaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee guud ahaan magaalada baraawe oo haatan la sheegayo in labadaasi beelood ee habargidir iyo beesha tudhi ay ku dagaalameen gudaha magaalada waxaa khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan magaalada fayle ee dalka denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer shaam shaam haddaad imaqlaysid wadajir radio waxay ku leedahay soo dhowow
waan ku dhawaay cabdaxsiis waana mahadsantahay adigay maybe ha wada jir reediyo intaba aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shaam een waxaa la sheegayaa in degmada baraawe haatan uu ka qarxay dagaal la leeyahay waxa uu u dhexeeyaa beelaha deegaanka ee beesha tunni si gaara iyo weliba beesha duulaanka ee habargidir ayadoo horeyna aan u ogeyn degmada marka in sidoo kale ay ku qabsadeen beesha biyamaan ilaa ay dhulkaas nambar konton dhibaataduna ay iska badan tahay marka ka aqoon-yahan ahaan ka rag soo maamulay deegaanka ka soo jeedana deegaanka maxaad is leedahay dhibaatadan hadda waa soo saartay
horta waxaan u tacsiyeynayaa in wiilashii maanta ku dhintay ayagoo difaacaya deegaankooda iyo dalkooda ilaahay u naxariisto kuwa dulmiyayaasha ahna ilaahay ha ka abaalmariyo ayagana waxa ay sameeyeen run ahaantii waxaan kaloo baaq u jeedinayaa ciidamada amisom in maadaama ay meeshaas iyaga joogaan quwadda ugu ballaarmo meesha joogtana ay ayagu tahay in ay xaalkaasi gacanta ku dhigaan ciidamada mooryaanta ah oo meelaha laga keenayna ay magaalada ka saaraan guddoomiye ku-xigeenkan iraade taliyaha nabad sugidda oo maantana aada loo jirdilayna run ahaantii xasan inay ayagana ay daaweeyaan ay xamar u qaadaan si daawo wax uu helo markaan intaas ka gudbo niyahow dagaaladan gobolka shabeellada hoose hadda ma soo bilaaban maantana dagaalka waxa uu ka qarxay run ahaantii ninka cabdullaahi dhuxulow la yiraahdo oo isagu baraawe haysan jiray oo ilaa haddana jooga ayaa run ahaantii gaari uu isagu leeyahay ayaa wuxuu u rabay in laga kireeyo hay-ad meesha imaatay oo howlgal ka qabanaysa deegaanka de meesha maamula ayaa ka jira nidaam ayaa ka jira dadki deegaanka baawuro ay lahaayeen ayaa qaarkood la kireeyey marka baawurtii ayuu shalay wada afduubtay iyo raggii waday marka dadki deegaankana arrintaasay ka dhiidhiyeen maamulkaay usoo dacwoodeen talihii nabad sugidda oo howlgal ku jiro ayay run ahaantii isku dhaceen hadda ninkaas waa nin meesha horey u joogi jiray ciidamo badan haysta oo marna dowladda ka tirsan mar sidaas hadda ku sheegtay maleeshiya beeleed lagu tilmaamayo oo mushaarkoodii waxooda kulli wasaaradda gaashaandhigga xamar ka imaado marka dagaalkana wuxuu asalkiisu yahay arrimaha afgoy kasoo bilowday oo dagaaladii lagu qabsaday aan ognahay marka waayahan kusoo xigay qaryooley baa ku xigtay laakiin alxamdulilah ciidamada deegaanka oo geesiyaasha ah oo meesha jooga way ka ceeriyeen mooryaantii meesha magac military ku sheeganaysay maantana waa degmada keliya ee xurka ka ah shabeellada hoose haddana baraaba ayay ka bilaabeen hawshii marka haddee waa arrin kulley loogu dambeyn doono rag wixii lagu sameeyo rag ayaa ka jawaabi doona dadka deegaankana caawa run ahaantii abaabul badan inay ku jiraan ay odayaasha noo sheegeen oo maadaama dadkii ciidamadii deegaanka banaanka ay u gurteen markii looga awood roonaaday maadaama hubka waaweyn iyo waxyaabo kale la adeegsaday marka haddee caawana waxaa nagu maqaala odayaashii degmada baraawe oo la yaqaanay tunno keliya aysan ahayn xitaa dadka ay ku jiraan baraawaaniga caadiga ah ay saldhigga ku aruursan yihiin baabuurtooda qaarkooda ay saldhigga ugu xareysan yihiin ninkaas odayga oo meesha jooga oo mooryaanka ah oo meeshana horey wax ugu bartay oo dhuxulow la yiraahdo kulley maba aqaana anigu marka hadda meeshaas dhibaata ka jirta hadde waddankaasna waddan maamul ka jira ma ahan mid dowladeed iyo mid maamul goboleed intaba waa meel haysta hadda dadka deegaanka ay u taallaa siday meeshaasi ay isaga celin lahaayeen iyo dadnimadooda waryaheena magaalada muqdisho oo waraystay afhayeenka gobolka shabeellada hoose nin sheeganaya oo lagu magacaabo shiino waxa uu hoosta ka xariiqay in waxa isdagaalay ay yihiin ciidamada dowladda laba qaybood oo ka kala tirsan warka noocaasa been abuurka intaa la eg nin isku sheegaya in uu yahay xafiiska warfaafinta gobolka shabeellada hoose shaamow maxaa sababi karaad isleedahay walaalow dalkaas waa deegaankeyga oo si fiican aan u aqaano hadriishiina la yidhaahdo oo idaacadaha xamar ay u baxsadeen nafayeenka shabeellada hoose waa maqlaa maalin walba oo been abuur iyo balaayo gobolka ku wado iyo dhibaato ku wada gobolka marka hadda waa kaadiblow ninkaas shaydaan ah oo ummadii mar walba been ka sheegaya marka asaga ma ahan dhibka waa dhibka idaacadaha xamar ay ugu horeyso kulmiye shabeelle goobjoog iyo wixii la halmaalo ay dowladana ku og tahay hadda shabeellada hoose in xabad lagu qabsan waayo hadda af soomaaliya lagu qabsada ayay rabaan waxay afayeen ugu sheegayaan hadda ciidamo military waa runtood meesha military soomaaliya joogaa la leeyahay waana ayaga iyo ciidamada deegaanka oo meeshaasi jooga ayaa run ahaantii meesha isku hayo hadde deegaankan hadda awalba maamulkoodii waxoodii waa laga haystay caawa waxaa lasoo fargashtay waa n sharaftoodii karaamadooda weeye baabuur aa leedahay guri aa leedahay haddii lagugu imaado runtii waa isdifaacaysaa haddee taliyahanaba sugidda iyo guddoomiyaha degmada waxay ismoodeen inay meesha iyagu ay maamul ka yihiin deegaanka xor u yihiin ayagoo og shayaadiinta iyo xaasiyada hoos ku jira marka hadda waxawaaye wixii aan ugu digaynay ayay arkeen marka hadda waa arrimaha marka ka socday la mid tahay marka waxaan dhihi lahaa qaryoolih ha ku daysadaan insha allahu tacaala waa tahay shaamu haddii la haysto degmada baraawe waxa dhacaayana ay tilmaan cad u yihiin meesha in ay ka taliyaan waxa maamulka degmada aanu ahayn maamulka koonfur galbeed ee shariif xasanna meesha uu ka dhigtay in ay noqoto caasimadda maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed maxaa kala gudboon arrimaha hadda socda wallaahi walaalow aniga markaa koonfur galbeed i weydiisay arrin ka duwan aan ka qabaa arrintii hadda run ahaantii waad og tahay meeshaas shabeellada hoose inay soo martay maamul la yidhaahdo shabeelle state wax lagu sheegay ciddi waday oo u gurbaantumaysa waad og tahay waad ogeed maamulkii lixda gobol ee madoobe nuuno madaxweynaha ka ahaa sida loo diidanaa marka waxaa kugu filan idaacadaha xamar iyo qolooyin kaleoo meelo kale kasoo yeerayaba sida ay shariif xasan u taageersan yihiin marka shariif xasan kulley saddexdan gobol uu madaxweyne ka sheeganayaa xaruntiisa baydhabo ku sheegay hay-adaha u n k iyo qolooyin donors kale ah waxay ballan qaadeen in magaalada baraaba ay ka dhisaan xarumo baarlamaanka madaxtooyadii iyo saldhigyo ciidamada booliska maamulkii wixii oo kulle mashaariicdaas markii ay hay-adaha subcontractiga la siiyey ay meesha tageen haddee meeshii shariif xasan lugta ayuu saaray isaga iyo asxaabtiisa shurakada uu leeyahay waxaana lugta loo saaray meeshaas hadday imaadaan maamulka koonfur galbeed xaruntiisa ay naqdaan waxaa kusoo kordhaya ciidamo soomaaliyeed oo deegaanadan ka wada imaaday marka sida maanta dhacdo ma aysan dhacayn ciidamo amnigay yeelan lahayd nidaam ay yeelan lahayd dad badan oo kala duduwan oo gobol kasoo jeedaa imaan lahaa marka cabdullaahi xalane iyo wax lamid ah caawa dadka deegaanka u dhashay inuu xabsiyada ku guro isagoo la og yahay mooryaannimadiisay dhibaatada waddankaas ka geystay maanta si nabada baraawo ku joogo hadda waxaa waaye koonfur galbeedbaa ii sheegaysa waa taas waa tii baydhabo hadda ay xarunteeda ka dhigatay oo xarun kumeel gaara loogu dhisay madaxtooye loogu dhisay meel baarlamaan ku shir loogu dhisay hadda ujeedba kama lahanba baraaba baraaba hadda hinduu shurakada la ahaa ayuu u daayay isagana baydhabo ugu guuray kulle arrintaasna waa arrin aad iyo aad in loogu fiirsado u mudan laakiin fursadda hadda aan arko oo maamulkiisa nin reer baraawa ah wuxuu rabaa ha ku imaadee in cabdiqaadir ina sheekh shariif sheekhuna maye in waxaan dhihi lahaa hadduu nin raga yahay degmadiisa caawa gacan kale ku jirtaa xaruntii baarlamaankii uu isaga guddoomiyaha ka ahaa ee dastuuriyanna meesha waaye marka hadduu dastuurkiisi raacayo hataga baraabe haddii kalena haddee wax lagu tuhmaayo oo isagu lagu keenay ayuu ahaanaya shariif ayuu jeebka ugu jiri doonaa kulley taasaan qaba aniga waa tahay shaamu kol haddii maamulkii ka jiray magaalada baraawe caawa ayaan gacantiisa ku jirin kol haddii maamulka koonfur galbeed aanu wax niyada u haynin in uu gobolkaasi gacanta koonfur galbeed uu ku soo celiyo kol haddii dowladda federaalka ciidamada ay soo dirsatay ciidamo beeleed ay yihiinoo beeshooda ay u adeegayaan maxaa la gudboon ayaad isleedahay dadka degan gobolka shabeellada hoose guud ahaan dadka degan degmada baraawe si gaara
wallaahi dadka degmada baraaba degan dhibaatooyin badan ay soo mareen oo run ahaantii shan iyo labaatankan sano ah waxa la gudboon ayagaba way yaqaaniin dadkooda qurbaha jooga aan ognahay inay aada majority ugu yihiin waddanka maraykanka run ahaantii waxaan dhihi lahaa dib isku naqda awooddiina fahma waxa aad tihiin ogaada hadda nin idinka labaatan iyo shan sano idin haysan jiray oo qof walba oo boqol dollar ehelkiisa marka loo soo diro toban dollar ka qaadan jiray caawa haddii wiilashiina uu jir dilay xerxiray qaar dilay isagu magaalada haysto hadda ceeb halahaas ku filan aniga aan sheegi lahaa ma lahan marka waxaan dhihi lahaa een, nimanka xamar dowladda ka sheeganayo xasan sheekh ugu horeeyo war ilaahay ka cabsada maalin ayaa laidin xisaabin doonaa ragga meesha jooga waa raggiina raggaa soo dirsateen isku beel aad tihiin ummadda ka qabta waad ogtahay xasan sheikhow afgooye markaad dhimaatay reer shabeellada hoose isku duuban waxay dhaheen war weligeen ma arkin nin baabuurkiisa wata xoolihiisa wata beerihii daaqayo isbaarada wato xasan shiikow dadka kaleba ma ahana qabiilkaaga naga reeb shabeellada hoose inay ku dhaheen waa ogtahayow xasan shiikow beeshaada abgaal ka baxso baraabe haddii ummadda ay nabad kula noolaanaysaa kula noolaadaan laakiin ciidamada maanta gurmadka u noqday markay dadka deegaanka isdifaaceen waa ninka guddoomiye ku-xigeenka baraaba sheeganayo meesha joogo oo xasan sheikh isku baalsa yihiin marka xasan sheikh fariintaasaan u diri lahaa shariif xasanna waxaan dhihi lahaa war haddaad xishooweysay xataa ummaddan hadda masiirkoodii waxooda ayaad ku qaraabataa magacooda ayaad haysaa madaxweyne ku tahay oo saddexdan gobol ku sheeganaysaa baybalaha fadhinin baraaba haddaad maatid ugu yaraan waxaa la heli karaa dad badan oo soomaaliyeed oo goboladaas degan ay digilka ugu horeeyaan in magaaladaas ay gacanta kusoo laabato haddii kale reer baraabo waxaan idin leeyahay xamarna laydinkama jiro waa dhibka meesha idinkaga imaanayo baydhabana waad u jeedaan haddii isdifaaca ayaan dhihi lahaa xaqaana u leedihiin ummadda meesha degan ee masaakiinta ah oo soomaalida ah meesha deganna aan dhib loo geysanin laakiin cid kasta oo cadow ah oo masiirkiini dadnimadiina ku xadgudbaya hadda halayska dhiciyaan qabi lahaa ilan Aad iyo aad.
qaniinta fujisa aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku sugan dalkaasi norway oo ka hadlayey arrimaha ka soo kordhay gobolka shabeellada hoose aad ayaad u mahadsan tahay ah, cabdiraxmaan waa mahas- waa mahadsantaha waa dan maa golaalkeen
halkaa weli kala socota waa wada jir weeriyo oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aada si toosa haatan aada oga dhegaysanaysaan maanta ayaa waxaa magaalada baydhabo lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa kan warbixintii wariyaheena uu ka soo diray magaalada muqdisho baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba labadiisa ku-xigeen doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba ku-xigeenadiisa ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa xaadir ahaa xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo gaaraya boqol afartan iyo afar xubnood mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka socotay xafiiska qaramada midoobay ee u n som ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa doorashada ee golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaa waa laba institution laba hay-adood oo kala madax banaan waaye midna midda kale marka waxa weeye ayaysan de ku hawsheeda ku faragashay marka de qof walba waajib xukuumadda waajib baa saaran golaha baarlamaankana waajib buu saaran yahay marka insha allah waxa weye waa wada shaqaynteena wada shaqayn aad aada u fiican inay noqota ayaan ku ayaa ayaa ayaan hubaa oo is- ee, nin walbana marka waajibkiisa marka uu sidii loogu talagalay sida sharcigu uga soo uga soo bixi doono hadduu ilaahay ka raali noqo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa loo doortay cabdulqaadir shariif shiiquna waxa uuna sheegay in uu wax badan qaban doono kadib doorashadiisa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba labadiisa ku-xigeen ayaa waxay dhammaystiri doontaa dhismaha maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena maanta xaflad soo dhoweyna waxaa loogu sameeyey ciidamo etoobiyaan oo halkaasi degay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa sheegay ciidamadan inay garab sii doonaan maamulka jubbaland sidoo kalena dagaal ay la geli doonaan al-shabaab waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada amisom gaar ahaan dowladda etoobiya ciidanka ka socda aad baan usoo dhaweynaa ciidamada amisom gaar ahaan etoobiya dhulkan jubbaland meesha ugu horreysay ka howlgalaan maahan waqooyiga jubbaland o dhan bay ka howlgalhayeen si fiican bayna uga soo howlgaleen waxaa ugu dambeeyey baar dheere oo labaatan iyo saddexdii bishii toddobaad la xoreeyey cadowga laga qabtay waan xasuustaa ciidankii meesha qabtay waa ciidankaa meesha fadhiyey oo koraalka uu hogaaminayay tirada ciidamada hadda gaaray magaalada kismaayo ee etoobiya ka socda ayaa la sheegayaa inay gaarayaan ilaa iyo saddex boqol oo askari waxaana ciidamadaas ay fariisimo ka samaysteen garoonka iyo weliba dekedda magaalada kismaayo ugu dambeyntiina maanta magaalada beledweyne waxaa ku geeriyooday ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ah ugaasyada soomaaliyeed sidoo kalena ahaa ugaaska gobolka hiiraan ugaaska ayaa xanuun deg dega kusoo booday xilli uu ku jiray shir ka socday magaaladaasi beledweyne kursiga uu ku fadhiyay ayaa la sheegay inuu ka dhacay kadibna waxaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne halkaasoo markii dambe ku geeriyooday madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake madaxda kale ee soomaalida iyo weliba waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhammaantood tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ugaaska iyo weliba dadka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday ugaas cabdiraxmaan maxamed kaafi sheekh abukaradii wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho warbixintaas uu nooga soo diray isla magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in maanta magaalada muqdisho lagu qisaasay askari ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya askarigaasi oo sida la sheegay isaga horey uu u dilay qof kale haddaba dilkaasi iyo qisaastii ka dambeysay waa kan waryaheena maxamed kaafi yeeshe gobolka shabeellaha hoose way ku soo laalaabtay tan jir ah ina maryan sheekh maxamuud ina maryan sheekh xaamuud ku dhashay baydhabo degan xamar kana tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka kaasoo xafiiska xeelaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah u dilay marxuum la odhan jiray maxamed qaasim barrow dilkaas oo ka dhacay degmada dayniile tobankii bishii labaad waxayna maxkamaddu ku xukumtay in uu bixiyo diyadii marxuum maxamed qaasim barrow iyo xabsi ciidan taariikhdu markii ay ahayd labayotobankii bishii toddobaad labakunshanyotobanka waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darashada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhinaca dhibanaha taariikhdu markii ay ahayd sagaaliyo tobankii bishii sagaalaad labakunshanyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigle ekis dable nisa mustaf maaxiyo dooyow ashkama waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay u caddaatay inuu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum maxamed qaasim barrow maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koowaad labakunyotobanka waxaa xukunsane gacanku dhiigle ekis dable nisa mustaf maaxiyo dooyow ashkama lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa maxamed kaafi sheekh abukaradii wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi waxaana soo gaarnay xilligaan isku macsalaamayn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saacaddu marka ee saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiisan aan ku kulmi doono waa akhyaarta wadajir radio isku duuban oo idiin leh waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino marka kootadii dumarka aad meel dhigto oo kootadii dadkii qaybta heli lahaayeen dadkan labaatan bini aad meel dhigto waxaa soo haraya imise boqol iyo siddeetan iyo afar baa soo haraysa ha loo qaybiyo marka deegaan sagaashan laba degmo buu wadanku ka koobnaa markii dowladdu dhacday middiiba laba xubnood hala siiyo deegaanka waad heshay qaybtii dadkii laga tirada badan yahay waad yani meel baad saartay dumarkiina waxooda waa heleen siyaasiyiintu waxaa lagu yaqaanaa wixii dantooda inay danta guud ka dhigaan adiga iyo dadka kula xulufaysiga oo haddana aad isku beeltihiin oo aaminsan degmooyinka ma been baa inaad doonaysaan inaad